asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ba umahadsantiin horta marka hore waxa weeyaan shirkan qaabka u dhacay waxa weye shalay wuxuu ka dhacay magaalada shimile madar yaro hoos yimaado oo la yidhaahdo mujigodan meel maaragtan la yidhaahdo maaragtayne ceel baxay ayuu ka dhacay shirkan iswiiska maaragtayne tareenka uu ka tallaabo gawaarida maarata ka tallaabaan buu ka dhacay shirka waa tahay sida u dhacay bal haddii aad faahfaahin naga siiso horta shirkaa shalaytolo aad buu xumaa shirka inay laaweyn raajicinda badan ay ku geeriyoodeen laa xoobno afar qofooda waxaa dhacday tareenkii gud maaragtan jibuuti iyo abisabo kala gudbaayey ayaa waxaa dhacday gaari jaada oo azuziya oo sidejaadka maaragtan xaarey u baxa ayaa waaragtan wadadaas isaguna u gudbaayey gaarigana maaragtan ilaa xagga wuxuu u socday maaragtan ka yimaadey maaragtan dhinacii deere marka waxa weye gaarigaas ayaa ku dhiftay dhexda kaga dhiftay markaas ajuzigaas waa tahay marka tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay maxaad nooga sheegi kartaa ilaa hadda laogyahay horta waxaa hadda maaragtan ku dhimatay tirada ku dhimatay waa afar xubnood inta dhaawacana waa shan labaatan xubnood marka dadkan xaaladooda say tahay dhaawaca waxa weeyaan hadda maaragtan waa inta badan aduu waa sahlo weyn dhaawacoogu laakiin ilaa saddex haweena oo dhabarku maaragtan aad inay ka dhibeen muddo aan fadhiisan karin iyo maaragtan hal ay lugta ka gooday oo dhalinyara isagoo ayaa maaragtan xaalka ugu xumya mooyaane inta kale waa sahlo weyn dadkan dhaawaca ee ku dhaawacmay shilkani xaggee hadda lagu dabiibaya horta dadkana hadda waxaa lagu dabiibaya isbitaalka sare ee shimile isbitaalka weyn ee shimile lagu da ayaa lagu dabiibaya waxaa la ii sheegay hadda waxaa maaragtan loo tabiyo laba xubnood oo adu xaaladdu iyo xunta baa loo tabiya xaggan dirawe waa tahay shilkani ma shilkii ugu horreeyey ee tareena ee aagan ka dhacayba shilkii ugu horreeyey adamada shimile adu kankii ugu horreeyey xaaladan maaragtan geysta ee ugu horreeyey wey dhinaca kale muddooyinkan dambe waxaa aada usoo badanayey shilalka markaasi ka dhaca aagan ama wadooyinka gobolka hadday aan lahayd dhinaca wadada isku xidha jabuuti ilaa iyo adisababa marka maxaa sababi kara ayaa la dhihi karaa shilalka noocan ee soo nonoqday horta shiraalkan waxaa aad maaragtan talaamid horta tareenka maanta aad bay nagu cusub tahay tan maaragtan xaalada maanta shalay dhacday laakiin tan iyadoo maaragtan laamida u kala doorsta jabuuti adisababa ilaa jabuuti xaaladeeda horta mar walba shil baa maalin walba shil baa ka dhaca shilalkaa dhacayan waxaa sabab u ah maaragtan waxyaaba badan oo xagga darawalinta ah wadada oo maaragtan iyado isdeeskeedu aada u yaryahay wadadii oo maaragtan waange wax ladhaha geedo badan ka baxeen oo la is arkaynin marka waxyaaba iyo darawalo dee inta badan aan laga taxadirin oo iyagu laftarkoogu khibrad saasoo lahayn haddana gaariga xoog u wada waxyaaba badan baa sababa arrimahaas ugu dambeyntii waa sidee isu socodka gaadiidkii dhanka dhabaha tareenka ee shilka uu ka dhacay xaggii tareenka shalay shilkii dhacay ilaa hadda waa taagan yahay ilaa maaragtan xaaladii laguma kala bixin weli heer gobol iyo heer degmo waa lagu jiraa weli xaalkoogii hadda waxa weeye keliya dadkii dhintay unbaa maaragtan wax yar laga qaaday maaragtan aadka ku-asitaan unbaa laga qaaday kharashaada laakiin ciddii khaladka lahayd iyo qaabkii weli tareenkaas iyo waxba laguma kala bixin weli xaaladooda way socotaa tareenkiina halkii buu taagan yahay weli oo marka waxaad leedahay jidkii tareenka ee jabuuti iyo adisababa uu go-an yaho uu taagan yahay ha xaalada shalay dhacay darteed buu taagan yahay ilaa hadda macal tareenkii xagkii ku jira kama dhaqaaqin gaarigii xaggii bu yaalla weli xaaladaas weli waxaa ka taagan moogtahay arrimo maamul maamulkii baa ku jira arrinta xaalada weli dii waxii loo saaray weli xaalkaas ma dhamaan